معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء نور إذا حل الظلام يحرس waa munaasabad heerkeedu sareeyo islamarkaan aad u qurux badan taasoo ka dhacday magaalada kunyiburo ee wilaaya islaamiga shabeellaha hoose xafladda ayaa gabagaba u ahayd dowlad diini oo socotay muddo lix bilood ah taas oo loo qabtay macallimiinta beesha gaara edigka qaybo ka mid ah wilaayada shabeellaha hoose dowladdan ayaa qayb ka ahayd silsilado dowladda oo loo qabanayay macallimiinta qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose iyadoo noqonaysa dufcada afraad dowladda loogu magac daray saxaabigii jaliilka saalim mawla abi xudayfa munaasabadan dowladda lagu soo xirayay macallimiinta beesha garay qaybtooda ku nool tuulooyinka miyiga ay degan tahay beesha ayaa loo gol lahaa si ay dacwada u gaarsiiyaan dadka ka soo jeeda beesha garre islamarkaana ay wax u bari lahaayeen carruurta gunaanadka dowladda loogu magac daray saalim mawla abi xudayfa ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta mas-uuliyiin sarsare oo ka socda maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo salaadiin waxgarad iyo waaligii gobolka shabeellaha hoose كالورد يهدي عمره يفوح عطرا في السماء معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء ugu horeen waxaa madasha lagu soo dhoweeyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaana uu jeediyey kelimad ku saabsan tawxiidka waxaan jeclahay marka mawduuc mawaadicii meesha lagu daraasayey ka mid ah waa tawxiidka ah lii ahamiyatii inaan xoogaa yar aan dul istaago waa kelimatu laa ilaaha ila allah haadihi lkelima wax ka horeeyaa ma jiraan wax ka dambeeyaana ma jiraan qofku markuu soo islaamaayo qur-aanka oo dhan baan xifdsanay halaga dhegeysta ama sunanta oo dhan inaan muslimhay taasaa caddaynaysa ma laga yeelaya lagama yeelayo ilaa uu ku dhawaaqo kelimada ayada ah tawxiidka labadeeda qaybood waa lii ahamiyatiha waa agramiinta waa tacaaqud waa bayco maxaa baycada lagu gelayaa addoonnimo qofku inuu ogol yahay samci iyo daaca inuu ogol yahay wax allaale wixii risaalada muqadaska nabi maxamed loo soo dhibay baan aqbalay kulligeed waa aqbalay addoonnimaan ogolahay rabbi keliyaan ogolahay shardi caqdigaa iyo baycadaa galo wax laga dhagaysanayo wax laga rabo midna ma laha wax ka mid a hadduu ka baxana waa nin baycadii buriyey wey wixii nabi maxamed loo soo dhibay wax ka mid a hadduu yidhaahda kan waa xun yihiin anigu kan ma rabo waxay noqonaysaa wax ka sheeg nebigii iyo risaaladii iyo rabbigii soo diray kulli uu uu naqdiyey baycada maxaa caddaynaya arrintu inay baycad tahay aayaad fara badan ilaahay qur-aankiisa muxuu ku leeyahay fii suurati maryam yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wildan laa yamlikuuna shafaacata ilaa man ittakhada cinda araxmaani cahdan xanshaadu waa kana waxaa kaloo dilila xadiiska ahaa mucaad markuu dirahayay innaka taati qowma ahla kitaabi falyakun awala maa tadcuhum ilayhi shahaadati an laa ilaha illa allah wax ugu horay dadka aad u sheegtay kelimada ka dhadhacsiiy fahamsiiy hadday fahmaan baa wax loo sheegi karaa waxay ka dambeeyaan dadka yaan la noojin marka macalimiinay qof ay caqiidadii ka khaldan tahay baa maanta oo dhan diin u akrinaya ama aan shareecadaba qaar ka mid u hoggaansanayn yaan la isku rafaadin bilahi towfiiq jazaakum allah khayr sidoo kale culimmada ka soo qayb gashay munaasabadda waxaa ka mid ahaa sheekh mustafa asalif oo isna ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaan rabaa oo keliya inaan ka hadlo dowraadkan inoo socda ay bilaabeen shangamaas biqiyaadati sultaaniha moxamed cabdulqaadir oo maanta ay taagan tahay walaalaha gare wax miro ah oo la taaban karo ee muuqdaa ma jiraa mise ma jiro jawla waxaan ka soo bilownay halkan aan joogno farsoolayaan shiiqaas ugu tagnay meelahaan soo marnay waxaa ka mid ahaa dacaaraha waxaan ugu tagnay waa dowrkii labaad raggii ka baxay waxaan ugu tagnay dacaaraha dugsi masaaxadiisa ay aada u weyn tahay yacnii fadhigan hadda wuu ka wenyaan bas dhihi karaaba xagga dhirirka dhammaantood caruurta dhigataa gebigooda waa jiido hal nin kaloo kuma jiro min awalihim ilaa aakhirihim waa jiido meeshiiyaan tegay anigaa lugtayda ku tegey waxaan rabaa inaa idin dareensiiyo miraha dowraadkan socda waxay furnayd wakhti aad u gaaban su-aalo ayaan weydiiyey qur'aaniya taqriiban waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal waxaan weydiiyey ragga waa ila bateen halkan waxaa fadhiya majmuuco waa halkan majmuuco meeqa waayaan idhi waa lasoo weliba dad kale waa jiraan waxaa loo waayey weli qorshaha loo wadaa afar boqol ayay gaadheen afar boqol oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa halkaas fii makaanin waaxid natiijo oo maanta wanaagsan ma tahay mise ma aha
markan waxaa mikrofonka lagu soo dhabeeyey sheekh cabdiraxmaan firin oo kolkiisa macallimiinta ugu warramay bashaaraadkii dhacay isagoona kula dardaarmay inay garab istaagaan mujaahidiinta awalan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacdi culimmada inoo dhammaysay anna maadaama aan soo istaagay inaan wuxuun dhaha waa muhim macallimiinta waxaan u sheegayna inta xarraysnaydeen gobolka shabeellada hoose faa'iidooyin badan baa ka dhacay waxaa ka dhacay maadaama rajab laydin xareeyey idinkuna waad maqlayseen in la xoreeyey awdhegle beriire zabiib ilaa afgooye meel u jirta laba kilomitr allahu akbar waxaa dhacday gaalada inay canaanteen murtadiintii soomaaliya ee xasan gurgurta ugu weynaa ayna dhaheen waa inaad ku laabataan buundooyinkii laydinka soo saaray ee xamar laga waardiyeynahay gaalada markii sidaa loo canaantay waxay isku dayeen inay magaalada zabiid oo hadda afgooya u dhow ay qabsadaan saddex iyo labaatan maalmood soomaaliya waa tagtay yaa tuulada waxaa ku hardamahayey ciidamada yugandha iyo mujaahidiintii soomaaliya allahu akbar diyaarada haddii hayeen way way keeneen taangiyana way keeneen ayu madfac iyo baabuur gaashaamanna way keeneen waana ku jabeen sidaa darteed waxaan doonaynaa insha allahu tacaala fasiiladiinan macallimiinta ah marmar inaad ku cibaadaysataan insha allahu tacaala fasiilo dhammaystiran baa tihiin marmar soo cibaadaysta insha allahu tacala taas raacdaan caawa annaga nagu daaya meel heblo dhah ama bangaraab soo baxday habeen cagta marya insha allahu tacaala maamulaha gacanta ku hayay dowladda loo soo xirayay macallimiinta beesha garre ayaa ka warbixiyey xilligii la qabtay dowlad iyo duruusta lagu qaatay dowradan magaceeda waxaa la yidhaah dowratu saalim mowla abi xudayfa shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa man lam yusaxix ilqur'aana aathimun waxaa loo qabtay macallimiinta beesha garre tirada macallimiinta loo qabtana waa labaatan iyo kow macallim taariikhda dowradu ay soo bilaabatay waa kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya bishii rajab toddobadeedii taariikhday maanta noo xirmi doontana waa kun afar boqol afartan iyo toddobo bishii muxaram labadeedii waa lix bilood taqriiban muqararka dowrada lagu qaatay oy macallimiinta beesha garre ku qaateen waa sida soo sacad tasxiixu tilaawati alqur'aan macallimiinaa sixaysay labo riyaadat lisaan cala anudqi biaxrufi alqur'aan saddex subac oo qur-aankoo dhana afar tuxfat aladfaal waalkhilmaan fii tajwiid alqur'aan shan muqadimat aljazariya lix tafsiiru alqur'aan alkariim oo saddex jusa todobo kitaabu tawxiid lisheekh maxamed ibni cabdilwahaab sideed addalaa'il fii xukmi mawaalaati alilishraak sagaal duruusu lmuhima licaamati alumma toban matnu abi shujaac kow iyo toban talkhiis sifatu salaati annabiyi sala allahu calayhi wasalam labaiyo toban alfusuul fii siirati arasuul sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toban mi'atu xadiid afar iyo toban khadu alcarabi kutubtaasoo dhan markay qaataan kitaab walba waxaa looga qaadayay imtixaan taxriiri ah markan dhankiiyo salaadiinta suldaan ibraahim maxamed nuur ahna guddoomiyaha odayaasha gobolka shabeellaha hoose iyo suldaan maxamed abdiqaadir suldaanka guud ee beesha tunni ayaa si isku mid ah u bogaadiyey macallimiinta iyagoona macallimiinta u sheegay inay gutaan ammaanadii loo xil saaray dad macallimiina culummo ah xaafidiina haddana la keenay oo dib reerkii looga celina ayaa tihiin marka waxaa laalu hil idinku shubay haddeeraa maqlaynay toban iyo lix kutub oo qur-aanka ugu weynye ayaa laydinku shubay marka intaas waxaa la rabaa inaad la laabataan oo reerkaa ku shubtaan awooddii iyo shaqadii iyo howlihii makaatiibtii idinku bixisay hadda waxaa laga rabaa in laydinka helo waxaan rabnaa sida hadda sheekh uu sheegaya oo kale in laydinka helo dugsiyo fara badan oo lagu takhrujiyey oo lagu farxay oo lagu ilqabowsay in laydinka helo macallimiinta dowladda loo soo gebagabeeyey oo lixda bilood u dhabar adeegayey hadafka laydinka leeyahay ma aha in wax laydin bara keliya macallimiina ahaydeen xaafidulqur-aan ahaydeen waxaa la idiin baray dadka idinka dambeeya inay dib dambe u dhumin waxa wax laydinku shubaya waxa waaya inaad ku shubtaan maanta waxaa la isku haystaa ilmahaas iyo dadkaa la isku haystaa wax kale la iskuma haysto gaaladu waxay rabtaa in ay gaalnimo ay barto mujaahidiintana waxay rabaan inay dadkooda diinta baraan ku dhaqmaan oo u jihatamaan waxaa laydinka rabaa dadka waaweyn inaad wax bartaan muhiimadda waxa waaye in ummaddaas la badbaadiyo suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaji axmed ayaa markiis u mahad celiyey wilaayada isagoon si gaara ula hadlay macallimiinta beesha walaayadda oo juhdiga beeyaa leeyse gaalana ul dagaalanaa leeyey diinin hordadlaka baraa leeyey ودلالة لزين ما حد جون يا سو ما ديا هم وين أنا ذولي أمرك هم كل ذولي متى إن خير كي أساك بحتين وأساك كر أساك كر نسين dadkii dhalaanyada oosan aruuriyaay dhalaanya dood alsaartin dhalaanya waa albartin mujaahidiin karabs u naqadin dad diin halbarna lan karabs u naqadaayba ma lahab insha allahu dantiin adoo leehay tadeeyu qabiilo badana saamareen oo maclimiin oo hortaan ka baxeen hadmaan unikoon dhugnahad waxaas sheeknaa in oo mujaahidiin karabeed u nahay dhinacanasa ugu ibaan ayaas isheegnaa berkii un sharnay mujaahidiin oo hasal oo jaajuusna dhinacan hasal uu ibaan wixii tabartaan ay un sadadaalnaay intaasaas u sheegnaa
mid ka mid abwaanada beesha ee madasha ka jiiday tixgabay ah كوزو بري كمال وابونا كرتوف يمران كرن لهويك قبل الله دارات يهلو قال حرنا قال كبت هلو بديو وكورتي كوني كور علي فرمان دوغي هلو كالمي لانكو فوسك اي لانكا امان وسكو را اسلام قوا قري كسم الله حسن قرقود كتاب ربك ايدا كوفسي كبير اسلوبين فرعون وحكا كيوي كمنا كنكي آذي يبال إذا كان مهزا كردي كروسكي كرتل كريتشر مهزا كردي korneeljuutigii koob dhamra isaasiisi isku kuusirin maxsaa kordhiy halka tiiboo ilaahay karata baaluuka iyo kubtaa balaabeen kuuryaanta baa isdhaafsadeen kaliigata baarta kor luuqaadi korneeljuuti kufaartii sal kulmi koobug yare asarkaada koosada waraabasa kal ahana sukal figeen kufaarka odowaaye koofi xuman kule albeer ahaan kaba la-aana roori madaxtooyadana waa kilweeyey gaalada kilbi kilbeedii meela kabruure kacnisa saldabada kitaabka ilaahi hala horkeeno gurka hallaanku musaa kasbadi asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyntii waxaa dowladdu soo xiray waaliga wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu abdiraxmaan waxuuna ka hadlay ujeedka loo qabanayo dowlaadkan isagoon dardaaran guud ah u jiidiyey maclimiinta dowladda loo soo xiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى أمها نقينا نعم كي سفرها بضن ودش إنكو قال ديستي إيه أنت أكدب إخواني الدعوة إلى الله تدك إن دينتي إلهي سبحانه اللوية ووظيفة للجميع ومسؤولية قف كستا لقربه ونحالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومد وجود تجي وحرب إن شاء الله تعالى وحير إن أنكت المام محاكي يعني أم هدف كلا لي الدورة أنا محي هيت ما الدورة أنت مقتهي معلمين قرش أنت لو بحيو لا توبروا هذا الدجان اللي سكي علميا hadafka laga raba muxuu yahay macalimiinta awalan waxaa laga rabay waxyaalaha laga raba waxay ahayd aqoonta macalimiinta madaarista tuulooyinka iyo baadiyaha kor in loo qaadato awalan waxa ay dadku dhigaayaan ee barayaan inay noqdaan wax sax ah hadafka laga lahay ka mid ah waxaa ka mid ah ikhwaani waxyaalaha laga lahaa in la gaarsiiyo dadka baadiyaha iyo tuulooyinka dacwo in la gaarsiiyo waxaan si gaar ah aan ku gabagabayn lahaa dardaaran kelmadeeya macalimiinta maanta takharujaayo ogaada haddee mogtahay maanta mas-uuliyadda qortiina ku jirto ogaada waa la idin weydiin doonaa odayaasha sheegay hadafka lidin bari mahayn inaan waqti idinka naftiina keliya anfacdaan mahayn ya ummadaa idin soo dirsatay manduubiina ay heleen dadaa idin sugaayo waxa naftiina keliya in anfacdaan wax laydima barin ogaada ummadaas inaa badbaadisaan ehelkiina ah oo diinta ilaahay ugu yeertaan oo dugsiyada waxaa wax badan aa ka bedeshaan ayaa wax laydin baraayo marka arrintaas waxaa weyaan ogaada qabiilka waxaa leenaha jazaakum allahu khayran ilahi subhana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga ay bixinayseen iyo garab istaaga aa muujiseen iyo diinta ilahi subana watacaala saa mogtay qismi u qaateen si dadka loo gaarsiin lahaa ilahi subana wataala badel khayr qaba allah idin siiyo cadowgan saa'ilka ah ilahi subana wataala ummadda ha ka qabto jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam beesha garre ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaagaadka islaamiga ah waxaana muddooyinka u dambeeyey beesha waday dadaalo dacwo ay ku doonayso inay ku hormariso wacyiga diineed ee bulshadu ku abtirsata beesha إذا حل الظلام يحرس أشجار النمام أحلامنا تحققت وعاليا صار الشجر نخلا يغطيه الثمر معلمي رمز العطاء تاج الوفاء والسناء